بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله تعالى وإن أعطيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبستا إذا ما لم يفتك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلتا وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمتا ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرتا وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدتا وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملتا وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعتا فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمتا إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلتا فراجعها ودع عنك الهوينا فما بالبطء تدرك ما طلبتا يقول الناظم رحمه الله waxa uu leeyahay asheekh alcalaama annaadim abu isxaaq alilbiiri calayhi raxmat ullah wain ucطiita fiihi tuula baacin waqaala annaasu innaka qad calimta waxa uu weli sheekhu ka hadlayaa cilmigii iyo axwaashiisa waxa uu yidhi markaa isagoo abuubakar la hadlayo ninkii uu la telinaya ah waana tale iyo waana dhaxalgala oo qof kastoo maqla ku filan kuna socoto wax u taraysa ah wain ucطiita haddii lagu siiyo abuubakarow fiihi ay fi lcilm cilmigaa dhexdiisa haddii lagugu siiyo tuula baacin baac dheer macnaha cilmiga meel dheer haddaad ka gaadhood ku talax tagto oo waqaala naasu dadku ay ku yidhaahdaan innaka adigu qad calimta alla ilaaha waxbaad baratoo caalim baad noqotay falaa ta'man ha ka aamin noqon su'aal allaahi ilaahay su'aasha uu ku weydiinaya canhu cilmiga bitawbiikin maca tawbiikh iyadoo su'aashaasi canaan ku dheehan tahay ee uu ku odhanaayo rabbi calimta waxbaad baratoo caalimbaad noqotaye fahal camilta ma ku camal fashay labadan bayd naadimku waxa uu ku tilmaamay ana almaqsuuda min alcilmi alcamal wa ana amarata alcilm huwa alcamalu bih in ujeeddada wax loo baranayaa ay tahay dhaqan iyo camalfal midhaha cilmiga laga goostaana ay taa tahay in lagu camalfalo waxa uu ku yidhi markaa abuubakar isagoo waaninaya oo la talinaya haddaad cilmiga ku xeel dheeraato lagu yidhaa caalimbaad noqotay ha isdhiganin oo ha ka aamin noqon su'aasha ilaahay ku weyddiin doono iyadoo canaani la socoto waxbarataya ma ku dhaqantay calimta fa hal camilta waxa uu ishaarayaa markaa sheekhu xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee imaamu tabaraani iyo bazaarba ay wariyeen mucaad ibnu jabal iyagoo ka warinaya sheekhulalbaanina fii silsilati axaadiidi saxiixa uu ku saxiixiyey ee uu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tazuulu qadama cabdin yowma alqiyaama xataa yus'ala can arbac addoonka lugihiisu maalinta qiyaame mowqifkay istaagaan ka dhaqaaqi maayaan ilaa afar arrimood la weyddiiyo jawaabtooda uu bixiyo waxaa arrimaha afarta ah ka mid ahaa wa can cilmihi maadaa camila fiih yacnii addoonku cilmigii u bartay muxuu kaga dhaqmay halkaad istaagta mowqifka qiyaamada ka dhaqaaqi maysid ilaa lagu su'aalo afar su'aalooday ka mid tahay wa can cilmihi maadaa camila fiih cilmigiisii muxuu kaga dhaqmay muxuuse kaga camalfalay marka camalfalku iyo dhaqanka cilmiga in la hirgeliyoo lagu dhaqmaa waa shay aad iyo aad muhiim u ah waana ta waxa weeyaan maqsuudka ama hadafkiiyo ujeeddada wax loo baranayaaba ta ay tahay waa in la dhaqangeliyo oo lagu dhaqmo wain ucطiita haddii lagu siiyo fiihi ay filcilmi cilmiga dhexdiisa haddii lagugu siiyo tuula baacin baac dheer yacni meel fog haddaad cilmi ka gaadho waqaala naasu dadkuna ay ku yidhaahdaan innaka adigu qad calimta caalim baad noqoto alla ilaah waxbaad baratay falaa ta'man ha ka aamin noqonin su'aal allaahi su-aasha allahu ku weydiinaya canhu cilmiga bitawbiiqin maca tawbiiqin iyadoo su'aashaasi canaan la socoto allahu ku odhanayo caalimta waxbaad barato caalimbaad noqotee fahal camilta war ma ku camal fashay fa ra'su lcilmi haddaba cilmiga madaxiisu yacnii asalka iyo asaaska gundhigga waa cilmigu taqwa allaahi ilaahay cabsidiisa weeyaan xaqan dhab ahaan looga cabsado walaysa ma ahaanin cilmigu bian yuqaala in lagu yidhaahdo laqad ra'usta alla ilaahay madax baad noqoto meel saraad ka gaadha cilmiga kaasi cilmi ma aha laakiin cilmiga naaficiihi waa taqwa allaah ilaahay cabsidiisa walidaalika ayaa culimmadu ay yidhaahdeen alcilmu maa awrasaka khashya cilmiga naaficee waxtarka lihi waa ka ilaahay cabsidiisa ku dhexalsiiya cilmi aanad cabsi ka dhexlayn cilmi aanad yacnii riqatulquluub iyo qalbi qoyan aan ku dhexalsiinayn cilmi aanad cibaade iyo camal saalixa ka dheefayn oo aanad ka siyaadsanayni falaysa bicilmin naafic cilmigii naafica ahaa ma aha waa cilmi adiga xujo kugu ah oo laga yaabo cadaab iyo cuquubo inaad ku mudato marka haddaad aragto qofka oo diintii iyo axaadiitii iyo tafaasiirtii iyo aayaadkii cid uga dheeraynaysa aanay jirin laakiin marka la yimaado fii maydaani alcamal goobtii dhaqanka iyo camalfalka aad ka weyda camalfalba oon jamaacaadkii soo xaadirayn oo waxa weeyaan salaadda wakhtigeedii aan ilaalinayn oo laga yaabo jamcii oo lagu jiro inuu gidaar ka sheekaynayo cilmuhu laysa binaafic waayo cilmi anfaca hadduu barto cilmigiisu cilmi naafica noqon lahaa dee waxa weeyaan alla kacabsi iyo cibaade ayuu dhexalsiin lahaa marka maqsuudka iyo muraadka wax loo baranaya ma aha uun cilmi ma baratay laakiin waa maxaad kaga dhaqantay waana sidii salafkeennu ahaayeen ridwaanullaahi calayhim oo yacnii aayadday bartaan iyo xadiidkay bartaan kamay tallaabsan jirin ilaa dhaqankiisa iyo camalkiisa ay la yimaadaan waxaa kaloo salafku ay yidhaahdeen man kaana billaahi acraf kaana minhu akhwaf walicibaadatihi aطlab wa can macsiyatihi abcad man kaana billaahi acraf ruuxa ilaahay u macrifo iyo cilmi badan kaana minhu akhwaf wuxuu noqonayaa mid ilaahay ugu cabsi badan walidaalika nebigu sal allahu calayh wasalam waa kii lahaa wallaahi innii la aclamukum billaahi wa akhshaakum lah wallaahi anugu haddaan rasuulkii ilaahay ahay waxaan ahay ka ilaahay idinku cilmi badan xuquuqda iyo xaqa ilaahay uu leeyahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa awaamirtiisa iyo nawaahidiisa ka ilaahay ugu cilmi badan baanahay baa rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam wa akhshaakum lah ka uguna alla ka cabsiga badan baanahay idan alkhashya iyo cabsidu waa calaa qadri cilmika billaah ninba ninkuu uga cilmi badan yahay ilaahay haddii cilmigiisu naafic yahay waa inuu uga cabsi iyo cibaado badan yihi walicibaadatihi alab cibaadadiisana mid u doonis badan buu noqonayaa oo yacnii in fara badan dalbo oo doono cibaadada ilahay iyo camalka saalixa ah wa can macsiyatihi abcad macsiyadiisana ka ugu fogaanshaha badan buu noqonayaa oo xagga macsiyada iyo cisyaanka yacnii ka dadka ugu fog buu noqonayaa ee ka fogaada ee ka dheeraada macsiyada shaekhulislaam ibnu taymiya calayhi raxmatullah waxau yidhi kalaaman macnaah kullu cilmin laa yaziidu saaxibahu iimaanan fahuwa cilmun madkhuul cilmi kasta oon saaxiibkiisa iimaan iyo alla kacabsi u siyaadini waa cilmi la soo dhex galay macnaha laysa cilman khaalisan lilaahi caza wajal cilmi ilaahay u badhax tiran oo ilaahay dartii loo dalbayo ma aha waa cilmi ujeeddo kaliya muraadka la soo dhex galo adduunyo laakiin cilmiga ah khaalisan liwajhi illaah waxa uu qofka u siyaadinayaa iimaan waxa uu siyaadinayaa cabsi waxa uu siyaadinayaa cibaado idan cilmiga iyo nafcigiisa waxaa lagu kala gartaa uun hadba amarada iyo midhaha laga goosanayo eegun cilmigaaga raadkiisa iyo midhihiisa walidaalik ayaa taqwada iyo cabsida alleh waxa ilaahay kugu waafajinayaa inuu cilmigii aanad garanayn kuu sahlo oo uu ku baro oo fahmigii iyo xifdigii uu kuu furo wattaquu allaha wayucallimukum allah waxaa ka mid a min amaraati taqwa yacni midhaha alla kacabsiga laga goosto taqwa allaah in ilaahay cilmigii iyo fahamkiisii iyo xifdigiisii kuu sahlayo shalay waataynu soo tilmaamannay wakiic inuu shaafici kula teliyey markuu xifdixumo uga cawday inuu waxa macaasida laydhaa isaga dheeraado waayo macaasidu nuurka qalbiga iyo iftiinkiisa ayay bakhtiinaysaa qofkana waxaa laga yaabaa in xifdiga iyo fahamkaba ay ka madoobayso laakiin طaacaadka iyo acmaasha wanaagsani qofka xifdiga iyo fahamka waa u ziyaadinayaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ugu kaalmaynaya waxa u idhi farasu lcilmi cilmiga madixiisu taqwa allaahi ilaahay cabsidiisa weeyaan xaqan dhab ahaan cilmi naafic oo dhaba haddaad doonayso waa ka alla kacabsiga aad ka faa'iidaysatay ku dhaxalsiiya walayse ma ahaanin cilmigu bian yuqaala in lagu yidhaahdo laqad ra'usta madax baad noqotay macnaha caalim baad noqotay ila ninka caalimkii waa nin madaxa oo dadka hogaankii diinta u haya iyo xadhiggii islaamka marka wuxuu ku leeyahay bimacnaa cilmigu ma aha in lagu yidhaahdo caalim baad noqoto nin madaxaa tahay laakiin cilmigu waxa weeyi in ilaahay aad kaga cabsato haddaba yaa aalib alcilm inta aad cilmiga ka garanayso ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga cabso oo ku caabud oo midhihiis iyo amaradiisa ha lagaa helo haddii kale waxba kuu faa'iidayn mayso karatu riwaayaat wax badan inaad werisood xambaarto laa tufiiduka nafcan haddii camal iyo dhaqan aanad la iman bal iska dhaaf inay wax kuu faa'iidaysee waxaa laga yaabaa cuquubo iyo cadaab inaad ku mudato ciyaadan billaah waafdalu awbika alixsaanu walaakin naraa awba alisaa'ati qad labista waxa uu naadimku yidhi waafdalu awbika maradaada waxa ugu fadli badanoo ugu wanaagsan alixsaanu samafalka mara aad xidhato waxa ugu qurxoon oo ugu wanaagsan ta samafalka iyo alla kacabsiga inaad xidhato laakiin ha yeeshee naraa waxaannu ku aragnaa awba alisaa'ati xumaanta maradeedii qad labista inaad xidhatay waxa uu idhi naadimku abu isxaaq raximahullah isagoo abubakar la hadlaya abubakarow mara aad xidhato waxa ugu qurux badanoo ugu wanaagsan marada yacnii samafalka iyo alla kacabsiga iyo wanaagga laakiin waxaannu ku arkaynaa maradii xumaanta inaad xidhatay waxa uu sheekhu ku tilmaamay halkan samafalka iyo alla kacabsiga iyo wanaaggu mara la xidhay inuu yahay xaqiiqaduna waxa ay tahay in waxa weeyaan qofku huga iyo marada uu xidhaa ay laba yihiin libaasu daahir iyo libaasu lbaain libaasu daahir waa huga ama dharkan aynu ku xidhanayno muuqaalkeennan iyo madharkeennan muuqda waa maryaha aynu ku xaragoonayno ee cawradeenna bannaanka ooli lahayd aynu ku asturayno kaa waxaa la ydhaha libaasu daahir laakiin dharkaa daahirka waxa ka muhiimsan dharka baainkaee qarsoon oo waa libaasu taqwa walixsaan waa dharka alla kacabsiga iyo samafalka iyo wanaagga iyo cibaadada ninka waxa weeyaan jidhkiisa dhar wanaagsan u xidha laakiin qalbigiisa aan ku qurxin dharka alla kacabsigu waxa uu ka dhigan yahay nin qaawan walow dadka ka ugu xaragada iyo dharka wanaagsan ha noqday ugu xaragada badan waayo dharka xaqiiqigaee ilaahay agtiisa ajriya abaal lagaga helaa waa libaaskaa qarsoone libaasulbaain libaasu daahirkan aad xidhan tahay siduu doonaha u ekaado ilaahay kan ma eegayo laakiin halka u taalacanaya rabbi ee uu eegayo ee abaalmarintiiyo hawaabka aad ku mudanaysaa waa libaaska ama huga qarsoon ee qalbiga aad ku qarinayso waana libaasu taqwa waxaad mooddaa sheekhu inuu tilmaamayo wa afdalu awbika alixsaan qowlullaahi caza wajal wa libaasu taqwa dalika khayr waayo ilaahay ayaa alla kacabsigii ku tilmaamay dharkii inuu yahay alla kacabsiga oo taqwada yacni waxaa laga dhigay qofku markuu alla kacabsiga la imanayo ka'annamaa inuu xidhay dharkii alla kacabsiga marka ilaahay waxau yidhi wa libaasu taqwa alla kacabsiga dharkiisu daalika libaasu taqwaha yacnii dharkaa iyo hugaa alla kacabsiga iyo wanaaggu khayr isagaa khayr badan hadda aayadda waxaa ka horreeyey libaasu daahir dharka daahirka yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari saw'aatikum wariisha ayaa ka horraysay oo ilaahay uu yidhi bani aadamkiiow waxaannu idiin soo dejinnay hu ama dhar aad waxa weeyaan cawradiinna ku asturaysaan oo aad ku xarragoonaysaan oo jidhkiinna aad ku qurxinaysaan laakiin libaaskaa daahirkee muuqda markuu tilmaamay rabbi waxa uu ka daba keenay kaa muuqda ka ka muhiimsan oo ka qarsoon ah markaasuu yidhi wa libaasu taqwa daalika khayr laakiin kan daahirka ha ku dagmina eh yacnii dharka alla kacabsiga ee qarsoon oo ah in qalbigaaga cabsi ilaahay aad ku qurxiso kaasaa ka muhiimsan kan muuqdee daahirka ah shaacirkiina waa kii lahaa ida almar'u lam yalbas iyaaban min attuqaa taqallaba curyaana wain kaana kaasiya wakhayru iyaabi اlmar'i طaacatu rabbihi walaa khayra fii man kaana lilaahi caasiya waxa uu lahaa yacnii ruuxu ida almar'u lam yalbas iyaaba min atuqa ruuxu haddaanu dharka alla kacabsiga xidhan oo qalbigiisa taqwada rabbi aanu ku qurxin taqallaba curyaanan wain kaana kaasiya dadka dhexdooda wuxuu yacnii gedgadoomayaa ama uu soconayaa isagoo qaawan xataa hadduu doono dharka ugu quruxda badanna ha xidhnaadee nin qaawan buu ka dhigan yahi nin qalbigiisii alla ka cabsi aanu ku jirin waxa uu idhi wakhayru iyaabi almar'i aacatu rabbihi yacnii ruuxu wuxuu xidho iyo maryo uu qaato waxa ugu khayr badan ilaahay inuu ateeco walaa khayra fii man kaana lilaahi caasiyan nin ilaahay subxaanahu wa tacaala caasiyena khayr iyo ijaaba ma leh oo nin wanaag leh ma aha idan yacnii hawb alixsaan ruuxu waa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga cabsado oo qalbigiisa uu ku qurxiyo taqwada iyo wanaagga iyo waxa weeyaan acmaasha wanaagsan nebigana sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaaday ducada laga soo naqliyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee rawaahu alimaamu annasaa'i can cataa ibni saa'ib can abiih wa saxaahu alalbani fi lmishkaah waxa uu nebigu odhan jire oo laga soo wariyey inuu ku ducaysan jiray allahuma zayinna biziinati aliimaan wajcalnaa hudaatan muhtadiin allahayow nagu qurxi iimaanka quruxdiisa oo kuwa hanuunsan oo uu xanuuninaya naga yeel idan yacni hada ducaa wuxuu tilmaamayaa quruxda muhiimkii inay tahay quruxda iimaanka iyo ixsaanka iyo alla ka cabsiga ixsaanka iyo samafalka nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa sharxu inoo caddeeyey xadiidkii dheeraaye xadiidu jibriil oo nebigu wuxuu yidhi alixsaanu an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak yacnii samafal waxaa la yidhaha inaad ilaahay u caabuddo sidii waxaad arkaysoo kale waayo haddaanaad aduu arkayn isagaa ku arkaya inaad soo xaadirsato ka'annamaa inaad alla arkaysoo kale waayo adigu haddaanaad arkayn dee ilaahay isagaa ku arkayoo ku daalacanaya marka waxaa la yidhaahdaa yani dadka caarifiinta alla yaqaankii ilaahay waxay ku caabudaan laba maqaam oo kala sarreeya maqaamka sare ee maqaamulcaarifiina billaah waa in ilaahay lagu caabudo maqaamu lmushaahada sidii waxaad arkaysoo kale waa kaannaka taraah kaa naftu hadday darajadaa gaadhi kari weydo maqaamka hoosey u soo daadegaysa oo ah inaad ilaahay ku caabuddo maqaamu lmuraaqaba maqaamu lmuraaqaba waa maxay fain lam takun taraahu fainahu yaraak inaad soo xaadirsato haddii aanad aduu arkayn isagu inuu ku arkayu ku daalacanayo in allaha kaana calaykum raqiiba ixsaanka nebigu uu tacriifiye uu qeexay waa alixsaan fii cibaadati alkhaaliq waxa kaloo ixsaanku uu caam yeelaya ama soo hoosgelaya alixsaanu ilaa cibaadi illaahi fi alqowli waalcamal in addoommada ilaahay loo samafalo af iyo addinba oo hadal wanaagsan lagula hadlo waquuluu linnaasi xusna alkalimatu ayibatu sadaqa hadalka wanaagsani waa sadaqo oo ficil wanaagsan lagula dhaqmo wafcalu lkhayra lacallakum tuflixuun oo af iyo addinba loogu samafalo oo wanaag iyo khayr addoommada ilaahay lagula dhaqmo marka alixsaan labadaba waa shamlisanaya alixsaan fii cibaadati alkhaaliq iyo alixsaan ilaa cibaadi illaahi fi alqowli waalcamal wa afdalu hawbik maradaada waxa ugu fadli badan alixsaanu samafalka mara aad xidhato waxa ugu wanaagsan marada alla kacabsiga iyo samafalkiiyo wanaagga laakiin ha yeeshee naraa waxaan kugu arkaynaa hawbal isaa'ati xumaanta maradeedii qad labista inaad xidhatay idaa maa lam yufidka alcilmu khayra idaa maa maad waa zaa'ido ay idaa lam yufidka alcilmu cilmigu haddaanu kuu faa'iideen khayran khayr cilmiga aad baratay khayr haddaanaad ka dheefin fa khayrun waxaba ka khayr badan minhu cilmigaad baratay allow qad jahilta inaad jaahil noqon lahayd oonaad waxba baran lahayd waxa uu sheekhu yidhi haddii cilmigaa aad baratay aanu wax khayra kuu faa'iideyn oonaad waxbaba ka dheefin dee waxaa cilmigaa kaaga khayr badnayd jaahil inaad noqon lahayd macnaha wuxuu u jeedaa dee qofka cilmi barta een ku camal falin cadaabkiisa iyo cuquubadiisu way ka daran tahay ka jaahilka ah maalan man casa allaha calaa cilmin iyo man casa allaha calaa jahaala keebaa dembi weyn ninka ilaahay ku caasiya cilmi isagoo garanaya waxaan inuu dembi yaho aqoon u leh si badheedhoo camdiya u caasiya iyo ninka ilaahay caasiya isagoo waxaan jaahilba ka ah dee waxa dembi badan ka cilmi ilaahay ku caasiya soo maha isagoo caalim ah marka sidaa darteed buu sheekhu u leeyahay haddaan cilmigii khayrba aanad ka dheefin cilmigaaga waxa kaaga khayr badnaa jaahilnimadaadii inaad baaqi ku ahaan lahayd macnaheeduna ma aha inuu jahliga fadilayuu leeyahay jaahil noquu jaahilnimo ugu yeedhaya maaha sidaas laakiin waxaa laysbarbardhigayaa uun dembiga aad cilmi ku samaysiiyo kaad jahli ku samaysaa inay kala sahlan yihiin oo ka cilmigu ka culus yahay labaduba iyagoo dembi ah oo dee jaahilnimo hadduu baaqi ku noqdana dee waa dembi haddii uu isagoo cilmila caasiyana waa dembi laakiin waa kala culus yihiin marka xaaladda saddexaadee la doonayaa waa maxay jahlina lama doonayo cilmun bilaa camalna lama doonayo laakiin xaaladda matluubkee la dalbaya waa xaalad saddexaad oo ah cilmun maca camal cilmi iyo camal wada socda waayo qofka xaaladdiisu waa saddexdaasun cilmun bilaa camal isagoo cilmile inaanu ku camal falayn iyo cilmun maca camal isagoo cilmigiila inuu kuna camal falayo iyo jahlun bilaa cilm inaanu aqoonba lahayn uu jaahil yahay marka labana lama rabo midna waa lagaa rabaa jaahilnimo lagaa dooni maayo cilmi bilaa camalna lagaa dooni maayo laakiin cilmi maca camal ayaa lagaa dalbaya oo lagaa doonaya idaa maa lam yufidka alcilmu khayran idaa maa lam yufidka haddaanu kuu faa'iidayn alcilmu cilmigii khayra khayr haddaanu kuu faa'iidayn fahayrun waxa kaaga khayr badan minhu cilmigaa bilaa camalka ah allow qad jahiltaa inaad jaahil noqon lahaydoo aanad waxbaba barateen ayaa kuu dhaami lahayd waxa uu sheekhu yidhi wa in alqaaka hadduu kugu tuuro fahmuka fahamkaagu fii mahaawin yacnii meelo hoose oo aad ku halaagsamayso fahamkaagu hadduu hoos kuugu hoobiyo oo uu kugu tuuro fa laytaka hoogaage uma laytaka haddana hoogaage maa fahimta miyaanad waxbaba fahamteen yacnii waxbaba miyaanad fahamteenood iska badaysid maxaad wax u fahmaysay halkanna wuxuu sheekhu tilmaamayaa raximahullah yacni qofku cilmigii isagoo bartay haddii cilmigii fahamkii ka leexdo oo aayaadkii siduu doono u fasiro axaadiistii dhinacuu doono u jiito oo uu noqdo dee caalim cilmigiisii dhinacuu doono kolba u jeedinaya oo la jiifiyaano bannaan ka dhigaya haddaad sidaa noqoto waxa uu leeyahay hooggaagee fahamkaadi wax fahmaysaba maad iska daysid waayo fahamkaagii dee hoog iyo halaag buu kuu horseeday oo waxba yacni waxa weeyaan kamaad faa'iidin waana halka culimmadu ay tilmaamaan in barashada cilmiga kitaabka iyo sunnada ay ku qaydan tahay calaa fahmi salaf yacnii saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii fahamkoodii waa inuu fahamkaagu yacni waxa weeyaan waafaqsan yihi oo kitaabkiiyo sunnada aad baranayseed ku dhaqmayso waa inaad u barato ood ugu dhaqanto ood u qaadato siday saxaabadii u qaateen taabiciintii u qaateen atbaacu taabiciin u qaateen saddexdii qarni ee ilaah iyo rasuulkiisuba ay raalli ka noqdeen wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacuuhum biixsaan radia allaahu canhum waraduu canh nebiguna sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dad waxaa ugu khayr badan qarnigaygan aan maanta noolahay waa qarnigii nebi moxamed iyo saxaabadiisa uma aladiina yaluunahum dabeed kuwa ku sii xiga waa qarnigii waxa weeyaan taabiciinta uma aladiina yaluunahum waa atbaacu taabiciin marka yacni fahamkaagu fahamkii salafu saalix dadkii wanaagsanaa ee hore waa in waxa weeyaan fahamka aad u daba fadhiisataa oo fahamkaagu fahamkooda waa inuu waafaqo laakiin haddaad tidhaahda anaa dhinacaan doono ula kacaya dee imisaa kitaabkiiyo sunnada bartay haddana la ambaday oo xaqii kala baydhay waa badan yihi waxa uu idhi wa in alqaaka hadduu kugu tuuro fahmuka fahamkaagu fii mahaawin meel hoose hadduu kugu tuuruu fahamkaagu ku halaago oo macnaha fahamkaagii kula leexdo fa laytaka hooggaagee uma laytaka hooggaagee maa fahimta waxbaba miyaanad fahamteen yacni maxaad wax u fahmaysay hooggaaga eh waxbaba miyaanad fahmin oo aad fahamkaba iska daysid maxaad wax u fahmaysayba fa laytaka hooggaage uma laytaka hooggaage maa fahimta waxbaba miyaanad fahmin oo fahamkaba aad iskaba daysid hadduu halkaa kula maray satajnii waxaad ka goosan doontaa min simaari alcajsi jahlan watasquru fi lcuyuuni idaa kabirta waxa uu naadiimku yidhi satajnii waxaad ka goosan doontaa min simaari alcajsi caajisnimada midhaheeda waxaad ka goosan doontaa jahla jaahilnimo ayaad ka goosan doontaa watasquru waanad ku yaraan doontaa filcuyuuni indhaha dadka idaa kabirta markaad weynaato waxa uu naadimku yidhi yacni haddaad caajis noqoto aan waxa weeyaan firfircooni iyo nashaad lahayn waxaad kaslaannimada iyo caajisnimadaada midhaheeda waxaad ka goosanaysaa jaahilnimo oo dee waxba baran mayse waayo dee cajsi waxba laguma bartee dadaal iyo juhdi baa wax lagu bartaa yaxya ibnu abi kaiir muxuu lahaa kamaa fii muqadimati صaxiixi muslim laa yunaalu alcilmu biraaxati اljasad cilmi laguma gaadho dee raaxada jidhka qadaadka anoo u jiifa ayaa cilmigu ii soo hoyanayaa isku heli maysid inkastoo maanta wasaa'ishii cilmiga aad iyo aad ay noogu sahlan tahay haddana mar walba cilmigu mashaqo iyo tacab kama maarmo waxau yidhi markaase tajni waxaad ka goosan doontaa min simaari alcajsi caajisnimadaa midhaheeda caajiskaas midhihiisa waxaad ka goosan doontaa jahlan jaahilnimo wa tasquru waanaad ku yaraan doontaa filcuyuuni indhaha dadka idaa kabirta markaad weynaato macnaha adigoo nin weyn oo ciroola ah ayaad carruurta iyo sibyaanta la majaal iyo makaano noqon doonta oo macnuhu waxa uu yahay dee ninka weyn waxa sharaf iyo karaamo u yeela diinta iyo daliilka uu xambaarsan yahi laakiin ruuxu jaahil hadduu yahay dee siddeetan jirna ha noqdee carruurtuu la fadhiisanayaa oo casharka dhegaysa ama wuxuun baa loo sheegi laakiin ilmaha yaree shan iyo toban jirkii hadduu caalim noqdo dee isaga ayaa makaano iyo madaxtinimo iyo derajada cilmiga helaya marka waxa uu yidhi watasquru filcuyuuni idaa kabirta markaad weynaatana dadka indhahooda waad ku yaraan oo adoo da'daadu weyn tahay ayaa derajadaadu hoosaynaysaa sababtay ku hoosaysaana waxa weeyi dee jaahilnimada waayo da'da derajo laguma helee diinta iyo daliilka lagu helaa walidaalika ayaa ilmaha yadhi haddii ilaahay cilmi iyo sharaf ku karaameeyo ka da'da weynee siddeetan jirka ah isagaa ka mudan oo ka awlaysan halkaa mixraabka isagaa gelayade hadduu yahay aqra'uhum likitaab illaah kitaabka iyo sunnada ka ugu aqoonta badan hadduu yahay dee ka siddeetan jirka a la odhan maayo gale waxa weeyaan ilmaha yaree toban jirka ama shan iyo toban jirka ayaa la odhanayaa salli bina natuki marka derajadaas waxa siiye maaha da'da ee waa daliilka iyo cilmiga uu bartay walidaalik yacni dadka waxa munaasabo ah marka mas'ale laga hadlayo inaan da'da iyo yaraanta la eegin laakiin daliilka iyo cilmiga la eego waa in daliilka la eego la yidhaha war maxaa daliil haysaa dee ilmo yar hadduu yuhu aayaddii kuu daliiliyo aayaddaa ka da'weyna qaado isaga ha eegin laakiin aayadda eeg waa innaka mushkiladdayna haysataa qofkaa la eegayaa qowlka la eegi maayo muhiimkuna qowlka uu akhriyayo eeg laakiin qofka isaga shakhsiyaddiisa waa imise jir ha eegin waxa uu naadimku yidhi raximahullaah watufqadu waa lagu waayayaa in jahiilta haddaad jaahil noqoto wa anta baaqin adoo baaqiyoo dadka dhex fadhiya ayaa lagu waayayaoo lagu tabi maayo watuujadu waa lagu helayaa in calimta haddaad cilmi baratood caalim noqotona walow fuqita haba lagu waaye hadda eeg wuxuu ku yidhi jaahilku isagoo joogaan la tabayn oo waxa lagu waayayaa adoo dadka dhex fadhiya ayaad mafquud tahay waayo mar haddaad jaahil tahay wujuuduka wacadamuka cala sawaa joogiddaad iyo maqnaanshaagaa isku midoo dee midna dheef iyo manfaco ku keeni maysid laakiin ninka caalimka ah isagoo maqan oo ama dhintay ama goobtaba aan joogin ayaa haddana uu joogaa hadalkiisii iyo cilmigiisii iyo kelimaadkii iyo weedhihii uu ku hadlay oo ninka caalimkii yacni walow fuqidta fuqdaankaasi wuxuu noqon karaa bilmowti aw bilghayba haddii uu dhintay oo dhimasho lagu waayena cilmigiisii baa nool oo mar walba qaala alalbani qaala bnu baas qaala shaikhulislaam ibnu taymiya imaamu shaafici maalik culimmada wataa la hadalhaya ilaa maanta marka haddii dhimasho ay ku maqan yihiin cilmigoodii ayaa nool haddii yacni yaanay dhimane haba noolaadaan laakiin goobta ay ka maqan yihiinna cilmigoodii baa jooga oo ninka caalimkiihi ama meesha ha ka maqnaado ama haba dhinta e mar walba qowlkii caalimka iyo cilmigiisii ayaa nool markaa wuxuu ku leeyay bal labadaa isbarbardhig nin yacnii hadduu maqan yahayna jooga oo marnaba aan maqnayn iyo nin xataa hadduu joogo yacni waxa weeyaan aan la tabaynoo maqan bal labadaas sowkaafiyo kale dheeri maaha waxa kala soocee kala saaray waa cilmi iyo jahli wuxuu yidhi watufqadu waa lagu waayayaa in jahiilta haddaad jaahil noqoto wa anta baaqin adoo baaqiyoo jooga ayaa lagu waayayaa oo aan lagu tabaynba watuujadu waa lagu helayaa in calimta haddaad caalim noqotood cilmi yeelatana walow fuqidta haba lagu waaye walow xataa aad dhimatidba ama meeshaba aad ka maqnaatide mawjuudunbaa tow waad joogtaa waayo cilmigaagibaa baaqi ah waxa uu naadimku yidhi watadkuru qawlatii laka bacda xiinin idaa xaqan bihaa yowman camilta wuxuu yidhi watadkuru waad xasuusan doontaa qawlatii odhaahdaydaa laka adiga aan kuleeyahan kula dardaarmayo bacda xiinin xilli dabadii wakhti dambe ayaad garan doontaa hadalkaas idaa xaqan haddii dhab ahaan bihaa qowladaa iyo hadalkayga yowman maalinun camilta aad ku camalfasho wuxuu yidhi hadalkaa iyo dardaarankayga maalin uun haddaad ku dhaqanto waad garan doontaa qiimaha uu leeyahoo adaa indhahaaga ku arki doona watadkuru waad xasuusan doontaa buu yidhi qawlatii odhaahdaydaa laka adiga aan ku leeyahay abuubakarow ee aan kuu dardaarmayo bacda xiinin xilli dambe wakhti dabadii ayaad garan doontaa idaa xaqan haddii dhab ahaan bihaa qowladaydan iyo hadalkaygan yowman maalinuun camilta aad ku camalfasho haddaad hadalkaygaa maalinuun ku dhaqanto walle maalin aan maanta ahayn baad ka sheekaynood garan qiimaha iyo wanaagga waxaan kuu sheegayey wain ahmaltaha haddaad iska ihmaaliso ood isaga tagtana oo wanabata aad tuurto nusxan waana iyo dardaaranna aad iska tuurto oo wamilta aad u iilato ilaa xutaamin adduunyo burburaysa oo qad jamacta aad urursatayna fa sawfa tacaddu waxaad qaniini doontaa farta ayaad dhexda ka qaniini doontaa min nadamin murugo calayhaa qowladaydii iyo hadalkaygii aan kuula dardaarmayo aad u murugoonayso wamaa tuqni nadaamatu nadaamaduna waxba kuu tari maysa in nadimta haddaad murugooto ama wamaa tuqni nadaama murugana maxay kaa taraysaa in nadimta haddaad maada istifaamiye ka dhigto maxay muruga kuu taraysaa dee waxba haddaad naafiye ka dhigtana wamaa tuqni nadaamatu muruga waxba kuu tari mayso in nadimta haddii aad murugooto waxau idhi naadimku waanadiisi iyo dardaarankii isagoo sii wada waxau yidhi haddii aad yacni hadalkayga aad hagaagu qaadatood nasiixadaasi aad qaadatana maalin aan maanta ahayn baad wanaaggeeda garan haddaad isaga tagtood tuurtana ood adduunyo ka dooratana maalin aan maanta ahayn baad farta dhexda uga qaniini murugo daraaddeed murugaduna xilligaas dee waxba kuu tari mayso yacni waxaanu nahanaa hebel fartuu dhexda ka qaniini macnaha wuu murugoon doonaa waayo caadatan qofku dee fartuu dhexda ka qaniinaa marka muruga ay ku dhacdo marka wuxuu yidhi maalinaan maanta ahayn baad farta dhexda ka qaniini doontaa waxau idhi wain ahmaltaha haddaad waanadaydaa iyo wasiyadaydaa iska ihmaalisood isaga tagto oo wanabata aad tuurto nusxan waanadii iyo naseexadiina aad tuurto oo wamilta aad u iilato ilaa xutaamin adduunyo dheef adduunyo oo waxa weeyaan aan daa'imayn oo burburaysa oo qad jamacta aad urursatayna haddaad u iilato yacnii maaddada xatama iyo taxtiimku waa burburin marka adduunyada magacaanteeda waxaa xutaam loogu magacaabo looga dhigay waayo dee nihaayadeedu maxay ku dhammaanaysaa burbur iyo baaba waa nihaayadeeda ayaa magac looga dhigay waxau idhi haddaad taa u iilatana ood waanadaydii isaga tagto fa sawfa tacaddu wakhti dambe sawfo waa xarfu tanfiis macnaha wax mustaqbal oo soo socda ayay faa'iidaynaysaa dee markay mudaaricaa gasho markaa fa sawfa tacaddu wakhti dambe ayaad farta dhexda ka qaniini doontaa min nadamin min ajli nadamin murugo daraaddeed calayhaa wasiyadaydii iyo qowladaydii ama hadalkii aan ku lahaa murugo aad u murugoonaysa darteed ayaad wakhti dambe farta dhexda ka qaniini doontaa wamaa tuqni nadaamatu murugaduna waxba kuu tari mayso in nadimta haddaad murugooto waxa uu sheekhu yidhi idaa absarta war haddaad aragta abuubakarow saxbaka asxaabtaadii fii samaa'in sarrayn haddaad ku aragto samaa yacnii samadan waxa weeyaan toddobadan samee kala sarreeya daatu adbaaq asabca na sama waa la yidhaah waxaa kaloo luqada carabiga sama la yidhaha kullu maa calaaka wax kastoo kaa sarreeya xataa saqafka beydkaagana ha noqdee sama ayaa la yidhaha luqada carabiga walidaalika ayaa ibnu qutayba wuxuu laha raximahullah kullu maa calaaka fahuwa samaa wax kastoo kaa sarreeya adiga samuu kuu yahay macnaha waa kaa sarreeya sidaa darteed baa ilaahay subxaanahu wa tacala u lahaa wa anzalnaa min asamaa'i ma'a mubaaraka oo macnaha luqawiga ee samada ee culuwiga ah qur'aankana waa loo isticmaalay waayo waxaynu ognahay roobku samaawaadkan toddobadee kala sarreeyo roobku kama soo da'o laakiin roobku wuxuu ka soo da'aa min asaxaabi almusakhari bayna asamaa'i waalard yacnii daruuraha cirkiya dhulka u dhaxeeya ayaa dee roobku ka soo da'aa ee samada kama soo da'o haddana ilaahay wuxuu yidhi waanzalnaa min asamaa samada waxaanu ka soo dejinnay maaa mubaaraka biyo la barakeeyey macnaha waxaa looga jeedaa samada ay min alculuwi yacni xagga sare oo daruurihii ah ayaanu ka soo dejinnay markaa samaa maanta daruuraha looga jeedaa waayo way sarreeyaan waayo kullu maa calaaka fahwa samaa qur-aanka meel kalena waa kaga soo aroortay man kaana yadunnu an lan yansurahu allahu fi dunya walaaakhirati falyamdud bisababin ila asamaa uma liyaqطac falyandur hal yudhibanna kayduhu maa yagiid ilaahay isagoo ka warramaya kuwa xusaadda ah ee nebi moxamed iyo asxaabtiisa xasdaya ee aan doonayn in loo hiiliyo gargaar ilaahay ay ka helaan nebi moxamed iyo asxaabtiisu kuwa isagoo ilaahay ka warramaya waxau yidhi ninka moodaya inaan ilaahay nebi moxamed iyo diintiisa u hiilinayn oonu u gargaarayn if iyo aakhiraba ka sidaa moodaya ee ciilkiiyo cadhadu ay nebi moxamed u haysaa falyamdud bisababin ila asamaa xadhig waxa weeyaan samada ha ka soo laalaadsado dabadeed intuu xadhiggaa iska soo laalaadiyuu isku deldelo xadhigga ha jaro sidaa ha ku dhinto cadha iyo ciil ha ku dhinto shaahidku waxa weeye falyamdud bisababin ay bixablin ila asamaa ee ilaa saqfi beyti yacnii samada la sheegayaa waa gurigiisa saqafkiisa xadhig intuu ka soo laalaadsado gurigiisa saqafkiisaa sare xadhig intuu ka soo laalaadsado waxa weeyaan ha isku deldelo oo xadhiggii ha jaro halkaade ha isku dabo oo naftu ha ka baxdo yacni waxay la mid tahay qulmuutu bikaydikum cadhadiinna iyo ciilkiinna ku dhinta qofka diinta iyo ehelkeeda ka xun inay nasri iyo gargaar helaan marka shaahidka aayaddu waxa weeye ila asamaa waxay mufasiriintu ku fasireen ay ilaa saqfi beyti oo saqafku muxuu sama u noqday waayo dee wuu kaa sarreeyaa madaxaaguu ka sarreeyaa marka fii samaa'in maanta samadii loogama jeedo toddobada ahayd ee kala sarraysee waxaa looga jeedaa culuwiga qur'aanka iyo sunnadaba ku soo arooray oo ay fii culuwin ayaa looga jeedaa marka waxau idhi idaa absarta haddaad aragto saxbaka asxaabtaada oo fii samaa'in ay fii culuwin xagga sare ku sugan oo qad irtafacuu kaa kor noqday calayka adiga waqad safulta adiguna hoos aad noqotay fa raajichaa nasiixadaydii dib ugu noqo iyo waanadaydii iyo dardaarankaygii wadacanka isagana tag alhuweyna tan liidate aadka u xaqiran waa adduunyada eh iskaga tag waayo famaa bilbuط'i yacni dibdhaca iyo habsaanka tudriku ku gaadhi maysid maa alabta waxa aad doonayso iyo darajada ku gaadhi maysid dibdhaca yacni waxau yidhi haddaad aragta asxaabtaadii oo kaa sarrayso dee cilmi darajo ku helay adigiina aad liidatood hoos ugu soo dhacday asfala saafiliin iyagoo aclal ciliyiin kor ugu baxay dee dardaarankayga iyo wasiyadaydii dib ugu noqo adduunyadan aad ku dagantayna iska daayo isaga tag waayo dibdhac iyo caajisnimo waxaa doonaysa iyo dalabkaaga laguma helo idaa absarta saxbaka fii samaa haddaad aragta asxaabtaadii oo meel sare ku sugan oo qad irtafacuu calayka adiga kaa kor noqday waqad safulta walxaal qad safulta adiguna aad hoosayso oo hoos aad u dhacday haddaad xaaladdaa isku aragto hee fa raajichaa qawladaydii iyo wasiyadaydii dardaarankaygii dib ugu noqo oo wadacanka isaga tag alhuweyna tan aadka u liidatee adduunyadana isaga tag waayo famaa bilbuط'i dibdhaca iyo ta'ahurka buط'igu waa ta'ahur waa dibu socod inaad noqotood qayrkaa ka hadho waayo famaa bilbuط'i yacnii dibudhacaas iyo ta'ahurkaas iyo caajiskaasi tudriku ku gaadhi maysid maa dalabta waxaad dalabtay darajada aad doonayso dee dibdhac iyo ta'ahur ku gaadhi mayside adduunyada isaga tag dardaarankaygiina dib ugu noqo markaas ayaad asxaabtaada kaa sarraysa aad darajadooda kala heli doontaa wallaahu aclam